bismi illaahi araxmaani iraxiim duhur feela dhugeystayaalha ka dhowaada warkaha idaacadda warsan ee duhurnimadu qodobada warkaana duhurnamaysan ka dheegi doontaan midba kumade amar ha ku bahay wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed oan ku dhaqal galno weli deegaanada koonfur galbeed iyo magaalada baadhabo xarunta maamulka koonfur galbeed ganacsatada magaalada xudur yoogana may baqaaliyeeyeen sicirka raashinka degmadaas gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya midbuu ku hadalay geerida kikoyti beeng naxariisada marxuum aadan xasan cali mobleen oo ku tirsanaya golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laamo ammaanka iyo gacantaha ka dhigi dad abuuray colaa deegaanada galmudug iyo sidaasoo kale taliya ciidan iyo somalilan lakawaar rashiid usii ciidamada dareere saraakiil dowladda federaalk soomaaliya may bahay bandha keeno kuro yar oo ku goosday al-shabaab deegaanka janaal ee gobolka shabeellada hoose wafti gudareer dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo deeri magaalada cadaada ee gobolka galgaduud sildhimada madaxweynaha dalka nigeria moxamed buhaari xubin ku tirsanaatay xafiisfiyan indhamate covid sagaal iyo toban cudurka sida weyn ka faafo dunida qodobadaas yahaan oo kale ka dheegi doontaan warka idaacadda warsan ee baydhabo
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mayb waa duhurnimo sabte ee taariikhda nakabeeganta tumisiyadkii abriil labada kun iyo labaatanka ka dhawaada warka idaacadda warsan oo fidsan amara ku bahay wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo haayanti deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baadhabo xarun ku meelgaar ee maamulka gebi ahaan galo kornwal gaadiide iyo ku dhaqan gal waayo deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo wasaaradda gaadiidka oo maalmo ku hor hasaartii amarkun yaa idaacadda warsansa gaaranka kuurgalle sidan dhaqan gale amarka basaartii wasaaradda gaadiidka maybaa warkaas iyo faahfaahintiis iyo sidan dhaqan galay nin sii faahfaahiyay maxamuud cali cabdulaahi
kureedda maraki wasaaradda baabuurtaha irkeeyo dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya yaa hasaartii amarhaaya lagu bilaawa tuman ilita bilatan abriil sanadka lamada kun labaatanka la reebay baabuurteenska gudubi jaray magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo welibana aan ku dhaqan galnay markaasaytii koonfur galbeeda warqada wasiirka yahbati tuman iyo afartii bilitan abriil sanadka kan lamada kun labaatanka ujeedka weliba haay sidii lunkorseeda lahaya cudurka dilaag ee koronavirusa haabahaato shalay iyo geeka welibase aadiye baydhabo kubahay baabuurta rakaabka wada muqdisho iyo baydhabo haana ku mid ah dalaalooyinka shaqadan seedo busteejyada baabuurta lukrorow ee magaalada baydhabo iyo idaacadda warsanan sheegan intii weli a markan ku dhaqan galna islamarkaasaytana baabuurtiyo sa-aadiya shaqadan wadan haabahaato weliba la ogaynaynay a marka wasaaradda maalmaha soodusu ku dhaqan gala doono koonfur galbeed iyo inti kaleta laakiin wadayaalka baabuurta markii a marka habahii weliba eed abashoonku mooyana amarka wasaaradda hasaartay
idaamahadsinya maxamuud cali cabdulaahi oo sagaar ah ilanka haay amarkii wasaaradda gaadiidka saartii oo haayantay cudurka covid nneteen iyo faafooshii daraadiis guud ahaan lahakii baawurtaagalaasi baydhabay ku bahaasi owlen dhaqagal warkida cadda warsan iyo kula dareertan siyatii siyad dhibic lama magaalada baydhabo iyo guud ahaan deegaanada ka gadaama ganacsatada magaalada xudur ee gobolka bakool iyoogana may baaqaaliyeena sicirka raashinka iyagoo loogi intay guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan dowladda federaalka soomaaliya ganacsatadan soo baday qiimo dhimis oo ka iidan sidii shacabka leenka qaaliya lahaana sicirka raashinka iyo mayba degmada xudur markiin ka horeyta nagatay deegaanka ama degmadan ka horeyta ee saameynka walata sicir bararka cudurka covid sagaal iyo toban oo dunida shala hili faahfaahinta warkaasmay baanin si fiilaase shukri ismaaciil axmed bidhaan
dhowaan wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ka dhawaaqday intii ganacsatada iyo koran in qaado korna qiimo raashinka suuqyada soomaaliya waybana hadda jera intii magaalooyinka haana ku mid ee soomaaliya iyo qiimo raashinka korankahi degmada xudur ee xarunta gobolka bakool weyba ku mid ata degmooyinka ganacsatada kanoola iyo koran qaadeen qiimo raashiinka lagadawa weybana kiiladii sokorta iyo hore degmada xudur aan roogday tum iyo todoba kun oo shilin soomaaliga eh haddana iyo deertii labaati x waa labaati siyeed oo shilinka soomaaliga eh saas oo kale qiimo laga gada waa kiilada bariiska burka baastada iyo saliida iyo yoona koranka henga weybana arrintan saameyn weyn ku weelatay bulshada kanool degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ee koonfur galbeeda ganacsatada oo idaacadda warsan xiriiro sheelduban la sameeytay iyo weyba yuu sheegan hantii sababta iyo yoinqaaliyowtay raashinka yeeta ganacsatada beledweyne oo ganacsigan ku kooyo unto badan degmada xudara iyo koran qaadana qiimo iyo ka gadaayana bulshada danyarta ee magaalada xudur iyo arrintan eed abasheen ku muujiyana weybana iyo dalbadeena ama iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ku dalbadeena hanti ganacsatada kula hadalana sidii qiimo iyo raashinka koranin qaadan waa koraninka qaadna xaalada qiimo ama xaalada qiimo korarka dhinaga raashiinka ee degmada xudur iyo walaac kala sheeno korta haddii iyo arrinto sidan sii ahaata
gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana miba ku tacsiyeeyey waanu ku hadalay geerida kakoyti ibehing naxariisada marxuum xildhibaan adan xasan cali moblin oo kuma tahay xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaanka oo muddooyinka ingadambooye ka xanuunsada ee caasimada soomaaliya ee muqdisho yaa geedka andhamada ee bahayn naxariisada xanuunkiisula xanuunsaday maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan yaa madaxda qaranka iyo shacabka soomaaliyeed aan ka tacsiyeyey geerida kakoyti marxuumka mibaana ilaaheen kurajeeyay inti janatul fardusiis kuwaraabi saasoo kale wasiiro iyo madax kale oo ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya ee salamada ehelada marxuumkan ku tacsiyey geerida kakoyti marxuum xildhibaan adan mobleyn maybaana xildhibaanka lafilaha ee intay saacadoha dareer laka aasa magaalada muqdisho ee caasimada dalka laamo ammaanka dowlad goboleedka ee galmudugna maybayo gacantaha ka dhikeena dad abuuray colaad ciidamo ku tirsan xooga dalka gaar ahaan guudada tumeeshanaad ee ku howlgalaa deegaanada galmudug ee saacadoo lahadhaafi howlgal qorsheysan oyoo ku suubiyeen duleedka degmada balanballe ee gobolka galgaduud iyo deegaano hoos qoyow mayba howlgal iyooga suubiyeen ciidamada hakaqobadeena dadlakeeda intiyooga duugis iyooga ka suubiayeen baraage biyo ku waraabeen dadka deegaanka iyo saasoo kale guryo la dumiye wafda waa tahay milaskanagado taraska guutada tumeeshanaad iyo sheegeen inti dadka deegaanka balanballe ankukoytii cabashaka eedan dhiniga ammaanka taas oo iyooga kahayeen koox hubaysan oo duugow kasuubiay baraago biyo laku raabow islamarkaana ciidamada mayba arrintaas markii cabashadii hadeertii oo kubiyana jawaab degdega waana gacanta ka dhikeena dadkii fidnada abuuray ugu dambeyn saraakiil iyo hogaamiyaasi ciidamada howlgalka sameeya andigii dadka ka dhaqan deegaanadaas intiyoo ka kahaan falal abnidare iyoogananka baaqi intay nabado ku wada shaqeeyaan si kastaba duwaadka ballanballe iyo deegaano hoos koyo mayber dhowr jeer ku dhiyay degaalbeeleed jeysida khasaareen iska jarar dhimasho dhaawac kaasoo salka kahaa ee dilo la xiriira aanooyin qabiil iyo sidaasoo kale ceelal la duuga inta badan taliyo ciidanna mayber laka dhaawacay shiid oo laka weeraray somalilan warar dheeraad iyo haku baahay weerar lin adeegsaday shiidad oo laka dhaawacay taliyaha ciidanka booliska gobolka saraar ee somalilan iyo askarla dareerti weerarka shiido lin isticmaalay oo ku dhiyay magaalada caynabo kaasoo kukooyi kureed markii taliyaha booliska gobolka saraar gaashaanla dhexe xasan ismaaciil yuusuf iyo askarla dareerti ooga awood gashala dugudeen koox ka aruure meel goob ganacsi oo ka taala meelindhow guraga taliyaha ayaa mayba sababtay intii isku dhac ciidanka booliska la jari taliyaha iyo shacabkii yooga iniskooyeen sababsada intaas kurey dadkii shacabka oo weerar shiidid ee ka qaadi taliyaha ciidanka la dareeray iyo mayba sababtay intii dhaawacyaha ku diiran taliyaha ciidanka booliska gobolka saraar wararkii intaas ka daraha intii booliska rasaas xoogin yooga ka fureen dadka shacabka ee niskoy welina khasaaro dhab ah oo arrintaasay ma hesheegin dowladda federaalk soomaaliyana mayba yaadi sheegtay intii habandhigtay kuri yar oo hugoosidii al-shabaab ciidamada xooga dalka ee ka sugan deegaanka janaal ee gobolka shabeellada hoose mayba habanda keeno kuro yarow hanistiibi ciidamada dowladda kaasoo sheegay intii ku tirsanay dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha deegaanka janaali cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo la hadalay warbaahinta dowladdiiya sheegay intii kurikiyar ee ku tirsanaya al-shabaab horey linkuafdoobada waalishe waa sidiisu hadalkan dhaki maybasaasoo kale saraakiisha ciidamadiisu ku tilmaamay intii kurikiyar maybasaasoo kale saraakiisha ciidamadii ooga tilmaameen intii kurikiyar ee hanisdheebi ciidanka dowladda laka magacaabay maxamed aadan isxaaq oo tumishan jare islamarkaana kubahi al-shabaab waana lahkadhawaayay jiidda hore ee deegaanka janaale ciidamada dowladda soomaaliya ee beelkuhor la wareegi janaale ee gobolka shabeellada hoose meelasoo muddo iyoo ka suganaayeen al-shabaab maybaana janaale dadkan tiriaana intii ku mid ata goobay inka xooganaayeen al-shabaab muddooyinka inka dambooye iyooga maamulaan saraakiilla ciidamadii ay sheegeen intii dhalinyarada hanisdiibase ciidamada dowladda iyooga indhaqmaayeen safeele maadaama dhalinyarada iyo askarta ayin toomid ah oo halcadow ana leeyiin warka idaacadda warsan ee baydhabo yaa la dareertan dhegeystayaal weli saasoo kale agaasimiya xafiiska madaxweynaha nigeria aan qaabilsanay arrimo dabcan shaqaaleynta iyo usuunan dhammaday covid tumi sagaal madaxtooyada dalka nigeria geeka meyba shaacida intii agaasimiya shaqaalaha madaxweynaha dalka nigeria maxamedu buhari saacadoo lahadhaafi suunan dhammaday cudurka halista ee coronavirus oo dunida kasii faahfaahay caalamka oo dhanna ku qayliyeen wakaalada wararka reuters iyo qorteentay maalam abakayaari oo hay agaasimihii waaxda shaqaalaha xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda nigeria maxamedu buhari sondhamadi cudurka covid sagaal oo iska dhihi labaatan afartii maarso usoona muddooyinkii dambooy ka xanuunsaday gudo dalka nigeria oo aan la baxnaanayay ugu dambeyn shalay indhamadi cudurkaas saasoo kale mas-uulka mayba daadiisa haytay toddobaatan jir islamarkaana meel la sheegay intiis horey anqobi cuduro kale taasoo sheentay inti ugu dambeyn indhamada maadaama habdifaaca jeshiya oo ka saleeyayn saraakiisha nigeria intiisu eedan liididii waana qof dee ahay warqoraa leh bogsho twitterkiisu ha ka qoray afhayeenka madaxtooyada dalka nigeria garba sheehu ya sheegay intii agaasimihii shaqaalaha xafiiska madaxweyne buhari laku helay cudurkun maarso labaatan afartii ugu dambeyntiina indhamad iyadoo nigeria looge sidaan la tacaalahayta la dagaalanka covid sagaal cudurka coronavirus oo qaaradda iyo guud ahaan dunida inta kale dhibaato ba-an kahay war walaayo hanu deri dibadii dalka waxaana kula dareerteen idaacadda warsan magaalada baydhabo mawjada siyeed siyeed dhibiclama intano keegelanka warkaana duhurnama dhaafi reedon fiirsaday bartun internetka w w radio warsan com